iskuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha somalilan ee gobolka saaxil ayaa kormeer ku tegay degmada abdaal halkaas oo uu kula kulmay qaybo ka mid ah beeraleyda deegaankaasi kulankaasi oo laisku gidaarsaday xogaha waxsoo saarka beeraha iyo sida loogu baahan yahay in beeraleyda ay ka faa'iidaystaan sidii ay usoo saari lahaayeen dalag loogana maarmo cunooyinka dibadda laga keeno guddoomiyaha gobolka saaxil iyo iskuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha somalilan ee gobolka saaxil ayaa si wada jiraha beeraleyda kula dardaarmay inay la bajbaaraan waxsoo saarka beeraha
beer sidan kuwal gobolka saaxil ku taalla oo wax soo saar noocan waxa weeye oo kalaa leh kolley wax soo saarka beertan ku yaalla aad buu ballaadhan yahay runtiina waa waxa weeye wuxuu tusaale nool u yahay gobolka saaxil iyo guud ahaan jamhuuriyadda somalilan xildhibaan bidhiidh wuxuu tusaale nool u yahay dadka waxa weeye ama xildhibaanadii hore ama xildhibaanada maanta jooga ee guud ahaan gobolka saaxil inay waxa weeye ay dalkooda iyo gobolkooda iyo beerahooda aaminaan ay wax kala soo baxaan annagana waxa weeye waxaanu ku faano iyo hormuud iyo tusaaluu noogu yahay waxaan doonaya inaan uga faa'iidaysto fursaddan iyo kormeerkan maanta guud ahaan gobolka saaxil qof kasta waxa weeye gobolka saaxil degan inuu ku tamaniyo inuu soo saaro barodhag iyo wax soo saar noocan oo kale ah oo beertiisa uu waxa weeye maalgeliyo oo beertiisa manfac uu ka soo saaro si isagana waxa weeye ay faa'iido ugu noqoto ummadda waxa weeye reer somalilan iyo guud ahaan gobolka saaxilna ay faa'iido ugu noqdaan wax kasti waxay u baahan yihiin dadaal iyo tacab wuxuu dadaalkan maanta waxa weeye beertanaynu maanta joognaa waxaa la yidhahdaa gobolka saaxil beereley maaha laakiin waxaa degmadan oo keliya oo madheero keliya meel ka beer badani ma jirto khudaartay soo saarta dooxaguma waxaa loo iibgeeyaa burco iyo hargeysa waxaanu rajaynaa insha allahu inaanu dhiirigelin doono oo aanu hore u socon doono oo aanu dadaali doono halkan maanta waxaanu u joognay inaanu ku qabsanay maanta shirkii isuduwayaasha gobolka islamarkaana aanu ka qayb gallay inaanu runtii xoogogaal u noqonno bal wax soo saarka iyo tacabka dadka gobolka saaxil ay geliyeen dhulka wax soo saar wax lagala soo bixi karo tacabka iyo sida aad waddanka runtiin ama waddanka u arkaya meelaan muxuu ahaaye wax laga tabcan karin ama qalbigooda ku xidhay dibadaha inuu yahay dhulkeennu halka keliya lagu baahi baxayo hadday buur tahay iyo hadday bannaan tahayba meel kasta oo dhulkeenna geed midhaa lagu ridaa uu ka soo baxayaa marka dhulka ha la tacbado